wasiirka wasaaradda kalluumeysiga puntland ayaa magaalada garowe ku qabtay tababar ku saabsan habka qorshaha maamulka iyo ururinta xogaha tababarkan ayaa loo qabtay howlwadeenno ka socday toddoba degmo oo ka mid ah magaalooyin ku yaala xeebaha puntland agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga puntland sharmaarke yaasiin cali iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga puntland maxamuud maxamed cali ayaa si wadajira uga warbixiyey muhiimadda tababarkan tababarkan waa tababar qofka lagu baraya gudoomiyaasha iyo xisaabiyaasha lagu baraya sidii xisaabaadkooda iyo dhaqaalahooda ay ku maamuli lahaayeen sidii ay u beeqaami lahaayeen qarashaadkooda iyo waxyaabaha soo gelaya dakhliyada soo gelaya ayna ugu faa'iidaysan lahaayeen wax badanna uu ka afici doono noloshoodana wax badan uu ka bedeli doono
iskaashtooyinku waxaa la rabaa inay diyaariyaan qorshayaashii kor loogu qaadi lahaa in la helo wax soo saar saaxiib la ah khayraadka badda oo aan ahayn kaasoo ka hortegaya dabargo'a iyo qaybaha dhammaanaya ee kalluunkeena sidoo kaleeto ka faa'iidaya ugana faa'iidaynaya dadka in la helo kalluumaysato la jaan qaadi karta adduunka taasna waxaa odayaal u ah waa raggiinna meesha fadhiya iyo gabdhihiinna meesha fadhiya intiin inta hadda meeshaan laysugu keenana waxa weeye intii layslahaa waa la soo doortay oo waa la soo dhisay oo waxay matalaaneen dadka kalluumaysatada ah waxaan rabaa in laga gudbo sistamka horeeto ah nin iskahaysta matalayo guddoomiye sheeganaya oo cidna aan matelin cilmiga la baro iyo nacfiga la siiyana isaga iyo jeebkiisa aan dhaafin laakiin waxaan rabnaa guddoomiye meesha uu joogo u ah wasaaradda wakiilka ah dadka wakiilka ah isku xiro u noqda wasaaradda iyo dadka ku howlan degmada uu joogo wax soo saarkeeda taasaa la rabaa marka hadda waxaa idinku yeer halkan oo muhiimadda intaa laydinii siiyey oo wakhtiga iyo cilmiga layni barayo iyo kharashka ku baxaya waxaa looga leeyahay in dadkii la gaarsiiyo wixii la rabay inay wasaaraddu gaarsiiso tababarkan ayaa door ka qaadan doona habka qorshaha maamulka iyo aruurinta xogaha toddoba degmo oo xeebaha puntland ku yaala